wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalo buluuga ee dowladda jubbaland iyo tababar laga kordhiyo xirfadiyo angobati howlwadeennada wasaaradda haana soo landiyaariyay sidoo kale uun kujeysada lahaayeen diiwaangelinta iyo hog aruurinta iskaashatooyinka kalluumaysiga deegaanada jubbaland kaasoo lakagobaday magaalada kismaayo tababarku oo uuse ujeedka yahay korangadoobka hoojinta maalgelinta iyo aqoonta kalluumaysatada iyo weliba dareero doona muddo tamo maalimoodee iyo oo ku faa'iidaysada doonaan ku-qaybgalyaalka waanyogaada ashara waxtar weyn leh bahda kalluumaysatada iyo walsaarowka kheyraadka buluuga deegaanada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalo buluuga ee dowladda jubbaland maxamuud cabdi axmed oo magaalada kismaayo ka daafuray tababarka yahaana ku mid ee shaqaalo wasaaradda kala dardaarmi iyo sifayliyon ku qeyb qaadan tababarka waanay unfuliyi doonaan walyaabo iyo baradeen sidii langu taragalay soo dhawaada waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan tiimka wasaaradda ama shaqaalaha wasaaradda qeybaheeda kala duwan aan u furno tababar tababarkaas oo khuseeya sidii aan u diiwaangelin lahayn xog ururin kaydin iyo monitoring and evaluation ama dabagalka waxa loo yaqaano barnaamijkan wuxuu saldhig u noqon doonaa qorshe aan ka diyaarinay ama aan u diyaarinay deegaanada xeebaha oo aan ugu talagalnay in xog lagu soo ururiyo xogtii la kaydiyo xogtii la tafatiro kadibna xogtaasi aan soo ururin doono lagu dhaqaaqo waxaan rajaynaynaa inaan gaarno ugu yaraan soddon ama konton qoys oo ka kala imaanayo iskaashatooyinka nala shaqeeyo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tababarka inaad si fiican u qaataan mashruucan waa bilow waxaan rajaynaynaa in aad micnaha xogtii la ururinayay ama qorshaheedii ama diiwaangelintii ama kaydinteedii aad fahankeeda maanta aad si fiican u qaataan kadibna xogtaasi ama ururintaasi ama fahanka aad qaadataan waxaan rabnaa in aad fulinteeda aan dhaqaaqno insha allahu tababarkan toban beri wuu socon doonaa wixii xigan waxay noqonaysaa fulintii qorshaha mashruuca insha allahu muddo isbuucan ama isbuuca dambe waxaa xigi doono in aan xogtii aad soo ururiseen ama tiimkii aad soo soo soo xusheen in aan ayagana laftigooda tababaro u sameyno sida kalluumaysatada loo kalluumaysto khataraha ka jira badda kadibna waxaan samayn doonaa insha allah haduu ilaah yihahdo agabyo inaan siinno ugu yaraan sideed sagaal cooperative ama iskaashatooyin baan gaari doonaa waana mahadsantihiin tiimka daadihinayo ayagana waxaan rabnaa cashiraday bixinayaan cashira waxtar leh inay bixiyaan annagana ka wasaarad ahaan ama ka mas-uuliyad ahaan kolley mas-uuliyad baa naga saaran shaqadan in la fuliyo marka waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'idaysataan korangaadowka xoojinta maalgelinta iyo aqoonta kalluumaysatada ee langobadi shaqaalo wasaaradda kalluumaysiga ee jubbaland iyo weyba iskaashatooyinka kalluumaysatada iyo nagada doone kowalbadan ku bedeli doona shaqadiyo iyo weliba tayada shaqadiyo